فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismillaah walxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawa qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a xarakada al-shabaab oo gacanta ku dhigtay diyaarad kuwa wax basaasa ah oo ku soo dhacday duleedka magaalada kismaayo bannaanbax looga soo hor jeeday fal guracan oo lagula kacay gabadh ardayad ahayd oo ka dhacay magaalada muqdisho ilaahay xaqiisa rabnaa ilaahay xaqiisa ilaahay xaqiisa qof nagula dhaqantaa rabnaa wadanka cadaalad ma laha maxaa ka jira in la gubay qayb ka mid ah dhismaha halka gabadha lagu kufsaday kadibna laga soo tuuray waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dibadbaxaasi dhuuxa muddada uu socday qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah mid ka mid a culummada diinta islaamka oo la dardaarmay dadka ku dhaqan muqdisho oo wajahaya dhibaatooyin ay geysanayaan mujrimiin kuwaasi oo caadaystay in ay ku xadgudbaan sharafta haweenka muslimaadka ah dadkii oo inta waxa weeyaan faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo haddana dib loogu darayo gabdhihii inta la kufsado dabaqyada laga soo ridayo kullu daalika waa fasaad cusub markii alqaacida ay weerartay dalka maraykanka waxaa laga joogaa sagaal iyo toban sano maxaa adduunka iska beddelay weerarka wuxuu ka horreeyey dad yar ayay ahaayeen oo fara ku tirsan meelaha ku gabanhaya maantana caalamkii oo dhan bay ka qaylisiyeen oo meel bay taagan yihiin waa asarta ka dhalatay weerarkaa ka dhalatay caam ahaan waraysi ayaan idinkaga hayaa mid ka mid ah khubarada u dhundoleela arrimaha caalamka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo si diiran u soo dhoweeyey ciidamadii maraykanka ee ku jabay deegaanka janay cabdale si maskax furanaan u bogaadinaynaa si qalbigayaga iyo laabtayada laydh qaboobi ugu martay baannu u bogaadinaynaa in badan oo ka mid a odayaasha oo hadlay ayaan codadkooda idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqlaysaan waa markal iyo dhuux فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي barnaamijka ayaan ku bilaabayaa maanta xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay gacanta ku dhigtay diyaarad kuwa wax basaaso ah oo ku soo dhacday duleedka garoonka kismaayo sawiro muujinaya diyaaradda ayaa lagu baahiyey baraha internetka diyaaraddaasi ayaa qayb ka ah diyaaradaha maraykanku uu ku basaaso ummadda soomaaliyeed dhowr jeer xarakada shabaab mujaahidiin sidaan oo kale waxay ugu guulaysatay inay gacanta ku dhigto diyaarado kuwa wax basaaso ah oo ay ku xirnaayeen kaamirooyin casri ah بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي dhowaan magaalada muqdisho waxaa lagu kubsaday gabadh ardayad ahayd kadibna waxaa laga soo tuuray dabaq ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho falkaasi maanta waxaa ka carooday dadka muqdisho oo bannaanbax ka dhigay qaybo ka mid ah gobolka banaadir waxaa la gubay qayb ka mid ah dhismaha dabaqa ee gabadha lagu kubsaday kadibna laga soo tuuray
ilaahay xaqiisa rabnaa ilaahay xaqiisa ilaahay xaqiisa qof nagula dhaqantaa rabnaa wadanka cadaalad ma laha wadanka cadaaladoo rabaa wadanka cadaaladoo rabaa qofna xakasamtaa rabnaa dad naxeysana dad naxeysana dad naxeysana ee ninkii biliiska ahaa ee idhaha gabadha dabaqaasay ka soo dhacday oo biliiskii baabuurkooda lagu qaado oo meesha lagu geeyo waxaa ayaan darro ah inuu saaka v o a ka yidhaahdo ma cadda gabadhu inay dabaq ka soo dhacday gurigii dumay aa idin soo tusin karaa gabadha ku dhacday waxaa idin tusin karaa dadkii eelka ku soo kor dhacday oo dheheen balokoonka nagu soo duman yaan dhahnay aan idin tusin karaa idin geen karaa ma fahanteen habeenkii koowaad waxaana la yidhi lix qofoodaa idiin xiran oo la soo qabtay shalay markaa u nimid waxaana la yidhi afar qofoodaa idiin xiran waxay tahay qof walba waa iska fahmi kartaa markii aan maqalnay hadalkiisii damiirkeenna iyo shucuurteena markaa inaan muujinno damacnay waxaa nagula soo dalbaday askar wayna dileen wayna jirdileen wayna laayeen xabaday nagu rideen wax walba sila waana dileen waana dileen askartii askartii waana dileen haddana waan xidhay gabdhaana naga xidhan markaa meesha hor istaagnay oon shucuurteena muujin rabnay oon mudaharaadaynay way naga hor istaageen mudaharaadku way naga hor istaageen cadaalada rabnaa xamdi cadaaladay rabtaa gabdhii bistoodaa lagu garaacay nin nin nin oo mas-uula gabadha inta qabtay oo baabuurka lugtiisa ku dhuftay ayadoo wiifaysa ma fahanteen oo laamiga ku dhex qaawiye cadaaladaan rabnaa cadaalad cadaalad waxaa u bannaan baqaa walaashay xamdi oo dhibaato lagu gaarsiiyey ay hotel ku yaala waa beri yaddaas igu taalo waxaa igu dhigay ciidanka degmada waa beri oo taliyu lagu fasaxay waxaan ka xabeeyaynaa walaasheen inay cadaalad hesho inay cadaalad hesho aan rabnaa haddaanaa gabdhaha soomaaliyeed waa dhibbannahay dhibka aan ku jirno ilaahay naga saaro ragga xun ilaahay naga saaro ilaahay waxaan ka baryaynaa in aan helno cadaaladda xamdi maxantayto markii aan soo bannaan baxnay aan shucuurtaana muuji maagnay waana la jir dilay saddex gabdhood waxaa loogala xiray saldhiga waa beri aniga yaddaas igu taalo wadaanka iiga taalo garka hoostiisa waxaa igu dhigan nin ciidan taliyo iguma dhigin nin ciidan aa igu dhigan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka muqdisho oo cara ka muujiyey falka lagu kubsaday xamdi sheecaali katiin oo ka mid a culimmada diinta islaamka ah oo caawa u warramay idaacadda alfurqaan ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka lagula kacayo haweenka sidoo kale shiikhu waxa uu ka hadlay arrimo muqdisho ku soo kornay oo ku aadan in waddooyinka muqdisho lagu soo tuurayo dad da-ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه صلى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى عبسيه سيصدر منا في السر والعلم taaswaa wasiyatullah lilawaliina waalaakhiriin allah subxaana wa tacaala dardaarankii uu siiyey annaga iyo wadi naga horeeyey allah wuxuu le walaqad wasayna aladiina utul kitaaba min qablikum iyaakum an ittaqu llah waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kastay joogaan allah subxaana wa tacaala diintiisa inay ku dhowrsadaan allah ay ka cabsadaan qabriga iyo qiyaamaha ilahay hor istaagiisa ay u diyaar garoobaan adduunyada yartaa gaaban asa isku halaynin waa mataacu lguruuru nolol kadaa weeye dad badan waxaad reebaysaa ilaahay hor istaagiisa iyo la kulankiisa iyo qabriga qiyaamaha inay in badan aysan ka fakaraynin waxaa leenaha marka allah subxaana wa tacaala ka cabsada dunuubta iyo macaasida waa waxyaalaha keenaya oo keensanaya ilaahay subxaana wa tacaala caradiisa iyo ciqaabkiisa in qofku markaa uu ku dhaco marka waxaa leenaha waqaaya samaysta waxaa idinka ilaalinaya allah subxaana wa tacaala caradiisa iyo ciqaabkiisa waxaa idinka ilaalinaya waqaayadaasna waxa weeyaan taqwa allahi subxaanahu wa tacaala runtii waayahan dambe waxaa soo ifbaxay dhaqamada xunxun oo ay kamid tahay zinada iyo qatliga iyo xuquuq xuquuqulwaalideyn labadii waalid oo lagu caasinayo dadkii oo inta waxa weeyaan faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo haddana dil loogu darayo gabdhihii inta la kufsado dabaqyada laga soo ridayo kullu daalika waa fasaad cusub oo khaasatan magaalada muqdisho ku soo kordhay marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ha laga iska ilaaliyo ficilada noocaasa xunxun dhagarqabayaasha samaynayana arrintooda waxay u baahan tahay in dadka muslimiinta iska kaashadaan oo la iska celiyo makrigooda iyo dhagartooda waxaad dareemaysaa dhaqamadan waa dhaqamo cusub oo ay la yimaadeen dadka ee la baxa yacni diyaasbarada ee meelaha ka yimid waa dhaqamo laga soo maanguuriyey yacni dowlado shisheeye oo gaalo ah taas marka waxa weeyaan dadkaasa keenay waxaad dareemaysaa dadka muslimiinta soomaaliyeed waa dad lagu yaqaano inay waalidka ixtiraamaan oo ay qadariyaan oo ay marka waxa weye ku dadaalaan u baahiniman sameeyaan weliba khaasatan markay duqoobaan oo weynaadaan cad noqdaan inay xanaaneeyaan maxaa yeele waalidka hayntooda iyo xanaanayntooda iyo gacanku hayntoodu waa shay ilaahay subxaana wa tacaala lagu waajibiyey waa shay waxa weeyaan qofku ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo cibaado ah maxaa yeele xaqa xaqullahi markii laga soo tago waa xaqa labaad oo ku xiga wey allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana allah subxaana wa tacaala wuxuu xukumay in asaga mooyaane cid kaloo la caabudaya aysan jirin labada waalinna ixsaan iyo wanaag loo sameeyo oo haddii agtooda midkood uu ku duqoobo ama labadooda ay ku duqoobaan inaad garabkaaga u raariciso u dhimriso hadal jidicsan iyo waxa weeyaan ficil jidicsan a ku qaabisho aada ikraamto aada sharafto ayay kaa mudan yihiin maxaa yeele xaq weyn bay kugu leeyihiin oo markii xaqa ilaahay laga soo taga ku xiga wey midda kale waalidka oo xuquuqdooda lagu ciyaaro oo la dayaco sida maanta muuqanaysa in dadkii waa waalidka ahaa banaanka loo soo tuuro jidadka looga tago loo arkaakaa lagu sameeyo waa ficil aada u xun weeyaan waxaana ka imaanaya ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala nabigu sallau alay wasalam wuxuu noo sheegay toddobada dembi ee dadka naarta tiimbisa waxaa ka mid ah labada waalid oo lagu caasiyo oo la dayaco oo xuquuqdoodii lagu ciyaaro marka waalidkii ku soo barbaariyey ku soo koriyey hooyo iyo aabbo dhabta kugu soo qaaday waxa weeyaan dhaqaale iyo dhiig iyo dhacab waxaaye kugu soo beelay wakti badan kugu soo bixiyey inaad maanta ugu amaalguddo inaad banaanka u tuurto dhaqankaasi dhaqan lagu yaqaano ma ahan ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah waa dhaqan reer galbeedka laga keenay oo dadka yacni xuquuqdooda waalidka aan la dhowrin la fiidin meelaha la isaga tuuro lagu ciyaaro lagu caasigaroobo marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada oo dhaqamada noocaasa joojiya oo ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeena oo waalidiintan meelaha ku dayacan ee wax yani dhalan la weysan yahay oo duurka lagu soo tuuray waxaan leenahay dadkii dhalay ilaahay subxaana wa tacaala ha uga cabsadeen waalidka waxa adugu aad ku samayso baa ilmahaaguna kugu samayn doonaa kamaa tadiinu tudaawu waa xaqiiqo la og yahay qofku labadiisa waalid waxa uu ku sameeyo baa ilmihiisuna ku samayn doonaan bal maanta ka waran adigoo duqoobay oo tabar lahayn oo wax badan arkaynin wax badan maqlaynin waxba qabsan karin in banaanka laguu soo tuuro xaalkaagu muxuu noqon lahaa waalidka haddaad sidaa yeesho adigana berri kuwa aa dhashay ayaa sidaa ku yeeli doona wey marka waxaan leenahay rabbi subxaana wa tacaala ka cabsada dhaqanka noocaas ha la joojiyo dadka muslimiinta waxaan leenahay meel kastay joogaan ha la baraarugo waddada ha laga kaco dhaqamadan xunxun oo magaalada kusoo kordhaya oo daroogada iyo khamrada iyo qaadka iyo gabdhaha qaawan iyo fuxshiga iyo waxa noocaas oo imaanaya aad aada usoo bateen ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado oo munkarka noocaas dhinac laga noqdo maxaa yeele munkarka haddaan la iska radin oo la hadlin oo gacanta laga qaban dadka wada yacni ummadda wada halaagsamaysaa wy allah subxaana wa tacaala wuxuu leey wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa war fitno iyo musiibo iska ilaaliya aan ku gooni noqonaynin dadkii dulmiga sameeyey si gooni ah ee saamaynaysa bulshadoo dhan iyo mujtamaca iyo dadka magaalada ku nool dhan saamaynaysa waxay balaaya hadday soo degto dhammaan way maraysaa dadka wey haddaan munkarkaa laga istaagin laga hadlin gacanta wax looga qaban aan ummaddu iska kaashan oo dadku aysan ku dhaqmin waajibkii ka saara amar bilmacruuf wanahy can ilmunkar nabigu sal allau alay wasalam wuxuu leey man ra'aa minkum munkaran falyuhayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan munkarkii marka banaanka yaalla oo sidaa dadkii ay u samaynayaan in la iska fiirsado waa ciqaab baa lagu mutaysanaya caama waxaan leenaha hala kaco qof kastaa wixii munkar oo shareecada ilaahay uu ku inkiro banaanka yaalla ad arkaysaan in laga aamuso ma ahan waa in bulshada dhammaanteed qeybeeda kala duwan arrinta ay ka kacaan dhaqamada xunxuna soo kordhana laga hortago sidaasaa lagu badbaadaya adduun iyo aakharada sidaasaa lagu badbaadadu ku jirtaa haddii la aamuso laakiin ciqaab baa soo degaya kadibna ilaah baa la baryayaa ilaahayna dacwadiina ma ajiibayo sida nabigu noo sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka bulshada muslimiinta ah ku nool magaalada muqdisho waxaa la yidhaha waddada ka kaca oo arrinta noocana ka qiirooda aawa damiirkiinni aawa diintiinni aawa firfircoonidiinni xaggeed ka baxdeen wey oo waxaabaa lagu samaynayaa guryihiinni dhaqan xumadaabaa ka socota zinadii baa meel kasta lagu faafinayaa yani dhaqanka noocaas aan u hurdaan ma ahan waa dulli waa liidnaan waa cuquubo ilaahay subxaana watacaala oo idinku imaanaysa marka rabbi subxaana watacaala ha laga qab- ha laga cabsado dadku waxbay qabsan karaan hadday iskaashadaan oo munkarka way ka hortegi karaan oo balaayada lawada way ka hortegi karaan oo dhaqamada cusuba meelaha kale laga soo guri way ka hortegi karaan hadday iskaashadaan oo gacmaha isqabsadaan oo ilaahay tala saartaan ilaahay subxaana watacaala wuu baabi'inayaa munkarkii balaayada waxa wada wey marka waxaan leenahay hurdada ka kaca intifaado sameeye kacdoon arrimaha noocaas oo dhaqan xumada looga hortegayo wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wagaashe cali jasaaka allahu khayran waxaad soo jeedisa dadku inay baraarugaan waxaana ay ka kacaan haddana inna waxaad arkaysaa reer muqdisho si gaar ah waalidiintii waxaan ay taabatay in dowladdii cadaalad ay ka dalbanayaan oo ay leeyihiin dadkii waxaan geystaa la soo qabto waxa ay mudan yihiinna ha la marsiiyo ma looga fadhiyaa dowladda iyo maamulada dalka ka jira inay fuliyaan cadaaladdan laga raadinayo arrintaas waa dad weyn wey cadaaladdu xaggay taallaa yani dhaqan xumadan dadka wada oo ka hor horbood hormuudka u ah waa nimankan kooxdan yacni waxa weye farmaajo iyo kooxdooda waa nimanka gaaladan meesha keensaday ayaguna dhaqankii reer galbeedka wada oo qoomuluudkii waxa weeyaan dadka ku u sharciyeynaya oo wixii ay ku magacaabeen xeerka jinsiga sharciyeynaya oo dulmi iyo bakti iyo gaalnimo oo dhan meesha la fadhiya oo gaaladii meesha waxa ku haya ummadii ku dul haya oo ku baabi'inaya oo iyagaa ay gaaladii hoos tegayaan oo nimanka munkarka iyo xumaanta iyo meesha mambiceeda ka soo baxayso yacni meesha xaranaa looga taliya nimankana gaaladaasa u taliya awaamirta gaaladayna ku shaqaynayaan xumaan iyo fuxshii oo dhanna waa mid ayagu ay faafinayaan marka ninka isagu balaayada faafinayey oo munkarka iyo diin la-aanta keenayey oo isagu abuurayay haddii la yidhaha isagiiba amaa la cadaalad laga raadinaya taasi waa nasiib darra wey waxaa leenaha marka dadka muslimiinta ayaa marinka idinka habaabin marinku yuusan idinka habaabin xalku nimankaas yacni cadaalad naagtooda ma taalo munkar ay ka hortegayaana mal ayagaa beeraya ayagaa munkarkii faafinaya ayagaa hadaladii iyo heestihii iyo muusiqii iyo qurinkii iyo qaawanaashihii iyo kulli wixii o dhan bay dhiiro gelinayaan zinadan iyo xumaanta ayagaaba usii samaynaya xeerar iyo wanaag bay kasii dhigayaan marka kuwa noocaasoo ayagu kaba dambeeya wixii kufsigii iyo qoomuluudnimadii iyo balaayo o dhan ka dambeeya in la yidhaaha cadaalad baan ka sugaynaa yacni waa arrin caqli xumaa wey maxay taha cadaaladda ay hayaan maxay taha wanaagga ay hayaan maxay taha dhaqanka fiican ay hayaan iyagaaba la dagaalamaya marka waxaan leenahay dhaqanka iyo wanaagga iyo cadaaladdu shareecada ilaahi subxaana watacaala bay ku jirtaa iyo ummadda waxaan iska celisa oo ka hor tagta oo sharci ilaahay qaadata taasay wanaaggii ku heli karaan ee kuwa aan laga heli maayo ummaddu waxa ay lahayd shiikhunaa in dhaqan wanaagsan haweenku laguma xadgudbi jirin haddana waxaa muuqata in dhaqankeedii soo jireenka ahaa ee islaamka ku qotomay meesha laga saarayo oo waxaa soo kordhaya falalka gurcan ee lagula kacayo gabdhaha waxaan ka waran haddii ay sii socdaan maxaa ka dhalan karaya haddaan waxaan laga hortegin waa daad socda wey waa akhlaaqdii iyo jiritaankii ummadoo la tirtirayo wey waa ummadan la rabaa in la qalan rogo oo ummado kale waxay aaminsanaayeen lagu wado oo dhaqamo meelo kale la keenay lagu baabiyo lagu harqiyo haddaan laga hor tegin yacni ummad aan jirin oo waxba aan ahayn oo qurun iyo zine iyo liwaad iyo fuxshi iyo caasinimo waali waalidiinnimo iyo waxaasoo dhan baa faafaya ummadda dhaqankeedii iyo diinteedii iyo jiritaankeedii iyo cizigeedii iyo xataa anaafadii iyo santaaggii dadka ku jiro xumaanta ay ka santaagayeen iyo qofka waxa weeyaan naftiisa wuxuu ku jiro shucuurkii ahaa dareen inuu cizo iyo sharaf iyo madax banaani u leeyahay baa meesha ka baxaya wey waxaa imaanaysaa in zinada iyo xumaanta dariiqyada lagu sameeyo dadku aysa ka hadli karin waliaa dimuquraadiya wey waa sida la rabo waa horumar in la yidhaahdo ta noocaas ahaa waxa weeye banaanka taalla marka ummaddu waxaan haddaysan iska moosin maraan waxba laga qaban karin bay qayrin doonaan maanta waxaan leeyahay hadda fursad baa taagane ha laga hortagaan leenahay waa gebagabadii sheekh cali in muqdisho waxa ay lahayd culamaa u diin odayaal dhaqan iyo waxgarad dadka baraarujin jiray oo waxaan kala hadli jiray waxaa muuqanaya in gumaystaha magaalada ku dul habsaday waxaasoo dhan meesha uu ka saaray oo waxaa aad u yar dadka een xaqa sheegi karaya maxaa ugu wacan bay kula tahay in in culimmadii iyo odayaashii ay ka aamusaan ficladan in badan waxa weeye horta dhaggii odayaashii dhaqanka waxaad ogtihiin in badan oo ka mid ah in nimankaas ay jeebka u galeen huteeladoodii ay joogaan ayaga ay ku darsan yihiin meesha waxa weeyaan lagu sii xogayla sandareersa ah marka inay munkar ka hadlaan ama dadkooda ay badbaadiyaan ayaga waxay waxay ku dhubadasheen birbir yar xoogaa adduunyaha iyo izigoodii iyo sharaftoodii iyo jiritaankoodiiba ay ku bedasheen odayaasha in badan oo ka mid ah raggii odayaashu hadli jiray maanta halkaasay u bateen amaa culimmada yani qayb badan oo ka mid a waxaad dareemaysaan inay mashruucan wax ka wataan oo ay huteeladii nimankaa kula jiraan oo ay gaadiidkoodii iyo taangiyadoodii xagga ay ka mareen oy u fadwoonayaan waxa ay rabaan ay ka hadlayaan marka yay tahay marka cidda hadlayso maanta cidda u maqan waxaan leenahay dadka muslimiinta ha kaceen culimmadii waxa weye qaarka halkaa galay oo dhankaa u wareegay oo balaayadaa dhex galay ayay noqdiyo kuwa iska aamuso aan munkarba ka hadli karin oon bayaanin karin waxa meesha ka socda marka waa nasiib darrow ummadda labadaasa yani hoggaanka u helhaaday odayaasha waxgaradka ah iyo culamadiinka ka beriga arrinta noocan ah waxaan leenahay hurdada ka kaca oo istaaga oo aamusnaashahan maslaxa idinkuguma jirto dulligiinaa ku imaanaya nin kastana gurigiisa iyo ilmihiisa iyo xaasaskiisa ugu imaan doonta arrintaani faaxishadu meel kastay soo gelaysa haddaan laga hor tegin marka waxaan leenahay culummada iyo odayaasha dhaqanka ee ka nabadgalay daadkan ay gaaladu wado oo ay ku wadaan waxa bulshada margabaabiyaan iyo kuwa xagga u galay inta kale hurdadaa ka kaceen cidna uma maqna ceelna uma qodna wax kalay sugayaan maanta ma laha ha hadleen damiirkooda ha muujiyeen ficil ha ku dareen waxaana ha ka hortageen baan leenahay jasaaka allahu khayran kaasi waxa uu ahaa shacli katiin oo u waramayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي haga qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa sagaal iyo toban sano ayaa laga joogaa wakhtigii la weeraray dalka maraykanka weerarkaasi oo ay sheegatay alqaacida ayaa meesha ka saaray awooddii iyo kibirkii maraykanka uu kula dhaqmayey dunida haddaba maxaa isbedelay weerarkaasi kadib maxaana laga bartay weerarkaasi arrimahan waxaa ka waraysanay ibnu muflix oo jooga dalka dibaddiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معي وعبد الوفي اللح waxaan salaaya marka koowaad daadiyyaasha idaacadda alfurqaan jazakum allahu khayr wabaarak allahu fiikum marka labaadna waxaan salaamaya dadka muslimiinta ee dhegeysan doona insha allahu tacaala weerarka labadii go- labadii mataane ee maraykanka lagu qaaday labadii labada kun iyo kowdii bishii seteembar kow iyo labaatan kow iyo tobankeedii ikhwaani haddii la fiiriyo weerarkaasi dee aragtidiisu wax lasoo koobi kara ma aha horta kow bishaaray ahayd dadka muslimiinta u soo hoyatay murug iyo rafaad iyo dhib badanna gadaashad ugu dhacay laakiin minjaanibna waxay ka ahayd meel bishaare iyo waxay ka ahayd barwaaqo minjaanibna waxay ka ahayd murug iyo rafaad iyo dhibaatay ka ahayd jaanibka iyo dhibaatadii rafaad ka ahayd baa dhib yaree waxaa haddii aan ku hormaro waddamo muslimiin aa lagu dumiyey sarta ka dhalatay oo lagu weeraray oo lagu baabi'iyey oo maanta ilaa wakhtigaas labaatanka sano ah weli weerarka iyo tihi ku jira dad muslimiin oo fara badanna waa lagu baabi'iyey waa lagu laayay taasi waa dhinaca salbiyaadka waa tahay dhinaca wanaaggana ka waran muxuu xambaarsanaa horta kow maraykan tabartiisii adduunkuu ka cabsanaya baa loodsoo wiilal yaryar oo muslimiin ah oo weliba fii cuqri daarihim hawshay rabeen ka fushaday diyaaradahoodina ku fuliyey guryahoodii iyo dhaqaalahoodiina ku fuliyey ee hantidoodii isku baabi'iyey hadday noqon lahayd mid dhaqaala iyo hadday noqon lahayd mid dhisme iyo hadday noqon lahayd mid maxaa la dhihi jiray kaleento oo caalamka lagu gooshado laftaa dhaqaale ah intuubaa marka la isku daro waxaa horta meeshaas la tusay maraykanku sirdoonkiisa iyo tabartiisa iyo awoodiisa inta ay dhan tahay horta waa la ogeysiiyey digniin bay ahayd waa qodob qodobka labaad waxaa kaloo la ogaaday maraykanku inuusan sidiisaba wixiisu baalax gurdo iyo bannaanka goox ka guuxmaya inuusan tabar lahayn tabar awoodeed oo sirdoon oo uu wax ku maarayn karo inuusan lahayn ilaa inuu helo indha aana sana ka hayn oo uu ku adeegto mooyaane taasina waa qodobka labaad oo nadirada ku tusinaysa qodobka saddexaad oo ku tusinaysa waxay tahay yacni dhaqaalaha hantiyeed ee maraykanka meesha uu ku beelay waa mid ilaa maanta ka soo kaban la'yahay wakhtigan maanta aan joogno uu ka soo kaban la'yahay oo weli dharbaaxadii dhabankiisa ay ku jirtaa la weeye qodobka sida afraad ee kaleenta ee markaad fiiriso kuu soo baxaya waxaa weeye ilaa hadda dhismihii oon dib loo dhisin oo burburo halkii soomaalika ugu dumay aan dib dambe loo taagin oo loo dhisin oo halkii ay weli gelgelin tahay haadihi hiya waxaa weeyaan bishaaratun ukhraa weeye ayaduna midda shanaad ayadana faa'iida markaad fiiriso kuu soo baxaysa waxaa weye wax la koobi kara ma ahane waxaa weeyaan ayagii oo dadkii saa u laayay ee saa u baabi'iyey masaajid masaajidka ay ka hortaagnaayeen ee meeshaa dariska laha ay ka hortaagnaayeen intaasoo sano ay ka hortaagneen loo fasaxay oo maanta bedel bedela maa markii horeento loo diidanaa masaajid in laga dhiso oo maanta masaajidka dhisan yahay dadka muslimiintan ay ku cibaadaysanayaan sababna ay u ahayd weerarkii meeshaa ka dhacay alxamdulilah awalan wa aakhiran waagaag ibnu muflix aad baad u mahadsan tahay n weerarkaasi ka waran isbeddelka uu ku sameeyey caalamka si gaar ah dalka soomaaliya maxaad nooga sheegi kartaa horta caalamku wuxuu ka bedelay oo hadda ma uu ka bedelay markii la fiiriyo asaga xaggiisa siduu rabay markii la fiiriyo waxba kama bedelin laakiin dad jaanib kale markii la fiiriyo dad ka soo horjeeda markii la fiiriyo wuxuu bedelay wax weyn buu ka bedelay oo wuxuu ka bedelay weerarkaasi alquwa alcaskariya alislaamiya oo awood xoog badan yeelatay maalinkaana aan tabar lahayn maantana adduunka dhan ka qaydisiisay waxay ka dhalatay aragtidii ka dhalatay weerarkaas dad yar baa aamin yaa markii weerarka wuxuu ka horreeyey dad yar ayay ahaayeen oo fara ku tirsan oo meelaha ku gabanhaya maantana caalamkii oo dhan bay ka qaydisiiyeen oo meel bay taagan yihiin waa aatharta ka dhalatay weerarkaa ka dhalatay caam ahaan khaas ahaan markii soomaaliya loo soo galo oo soomaaliya loo soo dego ma dheerayn karo markii loo soo dego hoos loo soo dego soomaaliya soomaaliya habay yaraatee wax aan faa'iide ka ahayn maraykanka weerarkaasi kamaysan helin waxay ka heshay waa faa'iide waata ibnu muflix fawaa'idaasi soomaalidu ay ka dhaxleen bal noo kala qaad maxay yihiin horta maraykan oo cagaha dhulka soo saari waaye oo soomaaliya intuu kusoo dhiigado ciidankiisa uu dhaqdhaqaaqi waayo meeshuu mari waaye waa faa'iido sida waddamaha kaleento uu ugu tashanaya ugu shaqaysanaya aysan ka jirin soomaaliya faa'iidada labaad ee soomaaliya u tahay waxaa weeye dad badan oo iska dhiman lahaa oo sida iskood tiirab ugu imaan lahayd oo shahaada ku qaatay shahaada ku qaatay ayagana kala gaabiyey oo baabi'iyey waa faa'iido labaad faa'iido saddexaad tayaar islaamiya oo xoog badan oo ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ha suga ee maanta geeska afrika oo dhan gilgilay ayaa ka dhashay waana afartii ka dhalatay dagaalkaas iyo weerarkaas ka dhalatay iyo inta ku saamowday waxa markaa dagaalkaa ka hor ama weerarkaa ka hor barnaamijka fikirkaasi haystay ama saamayn uu ku lahaa ugu yaraa dad aad u yar ba ahayaan laakiin bacdama uu weerarkaa dhacay qaarada ay dhacday inta qaadatay ama ku baraarugtay ayaa aad iyo aad u tiro badan iyadana waa faa'iido soomaaliya usoo hoyatay wey waxaa faa'iida saddexaad oo soomaaliya usoo hoyatay oo weerarkaa ka dhalatay ah ilaa hadda wixii la dhoobdhoobahayay ee dowlad sheeganaysa ee gaalo isugu tagtay tallaabo inay qaadi ladahay tallaabo inay qaadi ladahay waayo waxa kalifay waxaa weye saan soo sheegnay dadkii uu ku baraarugay dhacdada ku baraarugay iyo taageero badan oo ragga mujaahidiinta mar berigaas fikirkaa aaminsanaa ay heleen iyo urur xoog badan oo tiyaaro oo ka soo baxay intaasoo iskullansatay yaa waxaa ka dhashay xarakada al-shabaab baa ka dhalatay dhalashada al-shabaab ay ka dhalatayna waxay tabartii ka qaaday murtadiintii iyo gaaladii uu reey maraykanka inuu ku shaqaysto sida kuwa ciraaq ka jira kuwa suuriya ka jira kuwa afghanistaan ka jiray kuwa maxaa la dhihi jiray ishega meelo badan ka jira kuwaas way u suurtageli weyday siday meelaha kale ugu suurta gashay inay ayagu u suurta way u suurtageli weyday inay meel gaaraan ama ay dhaqaaqaan ama ay tallaabo qaadaan taana waa afartii ka dhalatay ayadana barnaamijkaas marka laga tago in faa'iidooyinkaasi aad tirisay wax dhibaatooyin ama musiibooyin ka dhashay duulaankaasi ma jirta muslima musiibo xoog badan baa ka dhalatay musiibo xoog badan baa ka dhalatay waddamo islaam baa la burburiyey dad muslimiinoo fara badan baa la baabi'iyey abriyaa la laayey markii loo fiiriyo dhibka muslimiinta soo gaadhay weeye loo fiiriyo weeye marka musiibo xoog badan waddamo dhisnaa baa la dumiyey wa in kaanat cilmaaniyatan laa diiniyata laha dowlatan kufriya mushrika cilmaaniya dimuqraadiya laa diina laha inkastoy tahay haddana dad muslimiin oo fara badan oo iyadaa iskaga hoos noolaa oo dhibaato badan yay soo gaadho la laayey waa atarta iyadana ka dhalatay weyaan weerarka asaga waata ibnu muflix n gebagabadaan ku dhownahay n dunida n gaaladii iyaga ayaa ku caweynaya dastuur bay u samaysteen dimuqraadiyaddii bay faafinayaan dadka doonaya in kitaabka allah ay ku dhaqmaan way la dagaalamayaan ummadda islaamka oo aada u badan maxaa u diidaya inay dunida maamulaan shareecadana lagu maamulo koonkan haddii taa la fiiriyo asbaabteedu way fara badan tahay kow waxaa ka ah alciraad can diin illah diinta ilahi oo laga jeesaday kow bay ka tahay waa waxay muslimiintu muslimiintu waxay adduun ku qabsadeen diinta ilahi ku dhaqmahayeen ku dhaqankeedii iyo xukunkeedii iyo tadbiiqeedii bay ahayd taa markii laga jeedsaday ilahay wuxuu ku salliday gaaladii iyo mujrimiintii iyo maxaaligtii murtadiintii buu ku sallidayoo wakaas meel waa la gaadhi la'yahay tallaabo tallaabo way qaadi la'yihiin muslimiinta markay caam laga hadlayaan caam ahaan laga hadlayo qodobka labaad altafriiq fii sufuur muslimiin weeye oo dadka muslimiinta ah baa la kala qaybiyey fariq tasud baa loo isticmaalay intay taasi jirtana in intii la guulaysto gaala maanta meel la saaro qadha intii laga saaro la maamulo oo laga xoog badiyo awood taxta sidaarati muslimiin ay ku noolaadaan way adag tahay waa qodobka labaad ee ay muslimiintu adduunka la hanan la'yihiin qodobka saddexaad ee muslimiintu adduunka ay la hanan la'yihiin markaad fiiriso waxaa weeye alcadaawatu fii ma baynahum dhexdoodii oo la dhigay cadaawad ayagii oo laysu laysku diray ayagii oo laga dhigay cadow ka korreeyba inuusan jiro ayago dhexdooda cadow isku yihiin ayadana qodob bay ka tahay qodobka afraad ee iyadana keenaysa inay muslimiinta caalamka ay qabsan waayaan waxaa weeye dadka maanta islaam baan matalaynaa leh ama madax baan nahay leh oo ah ilmihii yahuudda iyo nasaarada ilmihii netanyahu iyo trump ayagoo ah ayaa maanta lagu salido dhahan adduunkan maamulaynaa kuwaasee lagama sugayo inay ummad horseed u seedaane iyo inay meel gaarsiiyaan inay dib u celiyaan oo dhulka dhigaan baa laga sugaya wax kaloo laga sugaya ma jiro qodobka shanaad ee iyadana la fiirin karo waxaa weeye ee barnaamijkaa keeni kartaayo waa muslimiinta oo dhaqaalahooda la baabiyo lala dagaalamay hadday ahaan lahayd shir- shirikaad ama shirkado shaqeeya hadday ahaan lahayd mu'asasaad khayri ah oo ummadda muslimiinta ah waxay wax tarta oo ku- lagu soo kabto hadday ahaan lahayd rag indhaha u ahaa ee muslimiinta xoolahooda iyo dhaqaalahooda ku kabayey ayaan lala dagaal dhulka lala sameeyey ayadana waa qodobka kalente ee keeni kara in muslimiintu ay qabsan waayaan caalamka kana talin waayaan qodob kalenta iyadana keeni kara inay muslimiinta caalamka qabsan waayaan ay ugu dambeeya waxaa weeyaan waa dadkii muslimiinta ahaa oo la aaminsiiyey lana waraabiyey alcaqiida alqabaliya carabku wuxuu aaminsan yahay cidaan carabka ahayn oo maanta dad inayn jirin ayagiiba haddana waxay sii aaminsan yihin sacuudi hadduu yahay cidaan sacuudi ka ahayna maanta wax inaysan jirin buu aaminsan yahay hadduu imaaraati yahay sidoo kale hadduu kuwait yahay sidoo kale hadduu masaari yahay sidoo kale hadduu suuriya yahay sidoo kale yacni xaadis walaa xaraj weligaaba wad hadduu soomaaliya yahay sidoo kale ayaga oo la cabsiyey alcaqiida alqabaliya alkufriya la cabsiyey oo noqday dadkaas ayaga ah dad watan alwataniya bas u dagaalamahaya ama fikirkooda uu ku koobmay wadanka soomaaliya soomaaliya yaman yaman jabuuti jabuuti muslimiinta maxaa la dhihi jiray isha sacuudiga joogta sacuudi yacni wahaakada taasi intay jirtana meel la gaari maayo ilaa dad qofku uu aamino oo muslimiintu ay aaminaan inay yidhaahdaan annagu waxaan nahay dad muslimiin ah waxaadna xukuma waa kitaabka ilaahay rabbigeen waa waaxid diintaannadu waa waaxida nabiga annagu waa waaxid qiblada annadu waa waaxida ilaahayga annagu waa waaxid cidna kala qaybin karta ma jirta inaan caqiidadaa la aamino oo midka madow iyo midka cad iyo midka maariinka ay isku mid noqdaan oo walaalkii naftiisa uu u huro in la gaadho meeshii la gaadhay muslimiintu ay ay horaan adduun ku maamuleen ma dhici karto mana dhici doonto loomana fadhiyo ilahna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dadka muslimiinta ah inuu xaqa waafajiyo quluubtoodana isku soo dumo murtadiintana meesha ka saaro iyo cilmaaniyiinta taas ilahi subxana wa taala weydiisayna wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa ibnu muflix oo u waramayey idaacadda alfurqaan لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي gabagabada barnaamijka ayaan kusii siqaynaa odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kulmay iyagoo si aad ah kaga hadlay jabkii maraykanka ku gaaray deegaanka janaac cabdal halkaas oo camiliyad istishhaadi ah lagula beegsaday maraykanka lagu dilay afar sarkaal kuwo kalena lagu dhaawacay waxaan u bogaadinaynaa si kal iyo laab iyo niyadaan u bogaadinaynaa si maskax furanaan u bogaadinaynaa si qalbigayaga iyo laabtayada laydh qaboobi ugu martay baannu u bogaadinaynaa Een, geesiyaasha islaamka ee ka guulaystay afkana ciidda u daray maraykankii sida gardarradaah sida axmaqnimadaah sida cadowtinimada le ugu soo duulay dalkayaga iyo dadkayaga ugu soo duulay wiilashii bakhtigooda ka tallaabsaday waan u hambalyaynaynaa iyaga iyo kuwii xumxumaa ee carratuulka u ahaa kuwii afka dhulka u geliyeyna aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa insha allahu tacaalaa wayna ku socon doontaa wakhti dhowna warar kuwaa ka farxad badan oo dadku ku diirsado qalbigoodana caafimaad iyo niyadsami geliya bay ummadda islaamka ahee soomaaliyeed ama caalamka islaamkaa ee nebigooda muxamed sala allahu calayhi wasalam ku xidhan way maqli doonaan jabkii gaalladuna wuu bilowday muddooyinkana wuu ku socdaa wixii laga sugaana waa dabajeedin iyo inay cararaan wakhti dhow haddii alla idmoo xagga ilaahay laga helo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum gaalada jabkeedii baa soo dhowaaday wakhtigii gaalada jab lahayd baa la gaadhay muslimiintuna ilaahay maarata ballanqaadkii iyo gargaarkii u ballanqaaday bay helayaan janaax cabdalle maraykanka ku dhintay afarta ayaa la sheegahayo waxaa kaloo soo ogaanay oo kismaayo dadka xogaalka noo soo sheegaan toban xataa maraykana inay shoo qaadeen ilaan mi- ila istishhaadiyadu inta ay ku dilayso maaragtay maaragtay moraaliyan iyo nafsiyan ay u dilayso yaa ka badan marka guushii muslimiinta la joogaa gaala waa iskada waxaan taysayna waa maraykankii daaquudkii ugu weynaa ee gaalada horboodahayay murtadiin iyo cumalo iyo maaragtay afrikaano iyo way hadheen alxamdulillah ilaahay baa jabiyey uma mujaahidiinta jabisay guushu way muuqataa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo sii noo dhammaystiro mujaahidiintana waxaan ka rajaynaynaa inay sii dadaalaan oo maaragtay alaa ina nasrullahi qariib ba weeyaane gaalada la israaciyo guul iyo farxad baa muuqata ay ku noolanayaan muslimiintu maalin walba xaqiiqatan markaad dhegaysato idaacadaha mujaahidiinta wax ku farax geliya ayaad maaragtay runtii maqlaysaa oo isbuuc markii la- dhacdooyinkii isbuuca la soo qaato waxaad dhahaysaa gaala waxba kama hadhinba waan xaqiiqatan waxba kama hadhin way socotaa marka guushii waa la joogaa ida- ilaahay baana ku mahadsan oo u mahadnaqaynaa wax badan awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa camalidii aad suurageliyey uma waxaan u mahad celinaynaa umaradii iyo madaxdii soo abaabushay waxaa kaloon u mahad celinaynaa walaalka ilaahay waafajiyey camaladiidaas ilaahay jannada firdowsa ka waraabiya isaguna wuxuu- waxaa dhacay waxna farax geliyey oo muxuu ahaay laabtannada ay ku faraxday qab- qalbigana ku qabowsaday aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa cumuladii iyo dadkii liitay iyo murtadiintii iyo afrikaankii kiristaanka ahaa iyo wixii oo dhan waa jabeen maraykan isagaa hadda bannaanka isa soo dhigi annagii maraykan waa ishaynaa biidnillaahi kariimna waanu ka guulaysan doonaa Een, waana jabay maraykan israacin buu rabaa ummadda muslimiinta waxaan u sheegaynaa inay u istaagaan israacinta gaalada camaliyadii maalin dhoweed dhacday oo ka dhacday janaax cabdalle oo ay ku baktiyeen gaalada badan kuwa badanna naxdin bay u dhinteen kuwa badanna naxdin bay u dhinteen kuwana shoog bay qaadeen guryahoodii iyo xaafissadii laga soo diray jooga marka jabkeediina waa bilowday gaaladii markii midmadowgii kuwii soomaalida ahaa wixii ay soo aruuriyeen wixii o dhan markay jabeen hadda asagaa bannaanka isu soo dhigay oo kulli intaasoo dhan ay jabeen oo ilaahay jabiyey ayagaa bannaanka isu soo dhigay ilaahayna kitaabkiisa u heelinahayaa ilaahayna kitaabkiisa ma dayacahayo annagana kitaabka ilaahay baan ku dhegannahay godadkoodaana ugu gelaynaa iyo meelaha ay dhufaysan ay samaysteen الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحب وترضاه waxaan rabaa inaan ka hadlo maraykanka tabcooyin badan buu marba adeegsadaa walow hadda tabartiisa ay ku hadhay inuu hawada dadka ka duqeeyo baryahan dambe wuxuu keenay dhaqdhaqaaq inuu ka waday meesha la yidhaahdo janaac cabdalle zoona kismaayo agaheeda ilaahay baa ku mahadsan haddee wuu ku kashafmay ninku dhulka istaraatiiji ahaan haddii uusan garanaynin nin dhulkiiba iska leh oo dhulka yaqaano oo cimiladiisa iyo sida uu yahay iyo sida loogu nool yahayba yaqaano iyo nin dhoof ku yimid oo dhulkaba aan garanaynin oo geedihiiba ay la dirirayaan haddee isku tababarna ma aha isku aqoonna ma aha marka ilaahay baa ku mahadsan waa lagaga adkaaday ha lagaga adkaada ee maraykan wuxuu nadir ku galay inuu ummadda islaamka inuu isku dayo inuu baabi'iyo laakiin tii ilaahay baa meesheeda ah waxba kama faa'iidaysan dhagaha waa kii lagu dhuftay ha lagu dhuftay ee meeshii ay yidhaahdeen waan qabsannay waxaa ka dambeeyey maalin iyo laba kadib inay haddana naftoodii aamini weydo inay meeshii joogaan maxaa yeelay go'doon bay galeen afarta koore meel ay u dhaqaaqaan nin soo kaadiyaa la waayey kaadidii baa lagu reebay mar haddii lagu reebay hadde maxaa u yaalla adigaba aqlaad leedahay carar maxaa dhaama wuu cararay dhaxdaa lagu sii helay tala allah ku dhacday ayagoo basanbaasay yuu tegey maraykan marka wax faa'iide eh oo uu meeshaa kala kulmay ma jiro ilaahay taa iyo tu ka daran ha ku sii ridaan leenahay murtadka horta waxaa weeye waa iska murtad marka ugu horrayso midda kale iimaankii baa ilaahay ka qaaday oo nin iimaan lama aha hadduu iimaan lahaan lahaa wuu fikiri lahaa waxaa la yidhi wan weyn ilaa la qala indhihiisa erka ma arkaan maalin walba iclaan baa la bixiyaa war waxaan arka war sidanay wax dhoqdeena gaalaya arka war ilaahay ka cabsada ayaa lagu hayaa marka wax walba damiir ma leh oo caqli ay isku celiyaan ma leh oo dadnimo ay gaalkan ay yidhahdaan war waan jabnay nimayo waxan san yeelna xataa hal nin oo u fikiraya ma leh maalin walbana way arkaan jabkooda marka kuwaas ayaga eh dameer weeye dameerna waaga loo dhigay buu cunayaa soo maa magacaygu waa cabdiraxmaan cabdi buulle Ee, waxaan warbixin ka bixinayaa nimankii ee, gaalada ahaa ee maraykanka ahaa ee inta sanka taagay afrikaankii ee, gaalada ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa inay iska weyneeyey ee is yidhi kuwan waxay yihiin ma lahane kaale meeshan aad ee inta xoogaa soo kaxaystay la soo aaday meeshii ee, ee, la dhihi jiray janaac cabdalle Ee, ilaahay fadligiisa janaac cabdulla marka hore cariiri badan ay ku tageen markay tageenna oo is yidheen guushii baad gaarteen oo waad fadhiisateen ilaahay subxaanahu wa tacaala wiil barakaysan oo ilaahay u bixiyey markaasaa istishaadiye ee ilaahay fadligiisa ah oo ilaahay barakeeya ku dhacday maraykan saraakiishii ugu weyneed oo afar aha meesha ku bakhtisay ee murtadiintiina lix iyo tobana meesha kaga bakhtisay inta soo hartayna waxay noqdeen niman kuwii maraykanka ah horta intii harayba waa wada waa wada waasheen oo isdhex mareen wax miir aba laga waa markaasaa waxaa soo baxday in ayagoo cerka iyo dhulka iyo jaha laga jira aan ka saynin ay kuwii murtadiinta ah daraabayeen ay yidhaahaan kismaayo intay naga jirtaa carar kismaayo lagu aado ilaahay fadligiis alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaan leenahay eh, maraykanow haddii aad ismudayso afrikaanka midmidooga iyo kuwa xumoo murtadiinta oo carabtuurka ah inaad wax awooda dheer tahay adigaa ka xun oo dicfi oo bakti ah wax aad tahayna aan lahayn marka insha allahu biidn illahi alkariim siday kuugu bilaabatani waaye haddii hadda aad is leedahay janaac cabdul waad ka tagtay kismaayad ku badbaadayna waa lagaaga daawa imaan doonaa insha allahu biidn illahi alkariim annagana ka odayaal ahaan waxaan soo jeedinaynaa ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay ilaahay baa mahad u sugnaa mahad ilaahay kadib waxaan ku mahadinaynaa wiilasha yararka ee duurka ku jiro een habeen iyo maalinba dhiigooda aan ku hurudno lafahooda qoloomaya aan ku hurudno islaamkana u gargaarayo diinta islaamkana u gargaarayo waxaan dhehaynaa waxay caydii faransiisku ay nabi maxamed cirdigiisa u gafay yay jawaab u noqotay taas sidaasaan annagoo muslimiintii aan- maaragtay islaamka ku dhex noolay ama odayaalkeedii ahaa wiilashaanadii intaasay nooga farxiyeen alxamdulilah rabbi alcaalamiin afar gaalo calooshoodu shaqashayaal ay wataan bay ahaayeen een, dadka jubbada hoose deganna rag iyo dumarba ilaahay bay baryahayeen ilaahayna baryadii waa naga aqbalay waxay la tageen bakti iyo meyd iyo waxay wateen oo ka carareen allaha baana een, sabab u ahaa oo mahadaan uga celinaynaa ummad annagu ilaahay ku xiran oo ilaahay baryaysaan nahay ilaahay awooddiisa daday ku lamaansan tahay baan nahay waxaan ogayn inay jabkaayo mid ka badan ba- ku dhacahayo dadkayaga camalka dhex jooga laakiin dadweynihii baana soo wacayey saacaddii ilaahay shahadiisaa ka aqbale mujaahidkii uu fooda saaray guulihiisiina lasoo sheegna dadkii farax iyo hambalya meel walba ka soo diraya ma maqasheen gaaladii waa jabtay haddeed waxaa ilaahay qadaray weelashay ciidda ugu talagashay caratuurki inay ka caradho teendhooyinka ka caradho raashinkeedii ka caradho qalabkeedii iyo tignikadii la gubay ee furfuran weydo ilaa iyo kismaayo waxay u jidhaa meesha hadda ay joogaan lixdan kilomitir bay u jirtaa ilaahayga sidaa u jabiyey baan ku mahadayna wayna jabeen ilaahay baan waxaan u baryaynaa mujaahidiinta meelay joogtaba inuu ilaahay guusha iyo gacanta sare siiyo gaar ahaan walaalkii naga kaafiyey kurbadii cadowgana ilaahay waxaan uga baryaynaa shahaadadiisa inuu siiyo janno fardowsana u ballaqo xawrarcayntana ilaahay dhex fariisiyo ilaahay saasaan uga baryaynaa gaaladu dadka weeshataa iyo murtadiintu mar hadday biibi tashaa looga kariyo weydo oo dabakaayo ay dhacdo weydo oo meel bannaan ay ku soo hadhaxataa hurdadoodu labadii hameenoo joogeen bahalaag bay ku ahayd marka dadkiina haddee dhibaato inkastoo labadii beri uu duurka ku jiray oo gaarguuray oo aag ay u banneeyeen oo diintooda ilaashadeen haddana markii dhulkoodii ay la banneeyey oo ay arkeen inay daba jeediyeen waxay noqdeen dad abaaraysnaa oo roobu da'ay aad bay u soo dhoweeyeen aad bayna u farxeen aad bayna u qanacsan yihiin deegaanka dadkiisu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
guud ahaan barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaanteenaba fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي